kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka madaxweynaha uganda yuweri museveni ayaa arbacadii magaalada kambala ee caasimadda waddankaasi ka dahafuray xarun cusub oo uu leeyahay bangiga salaam waxaana bangigan uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee islaami ah ee waafaqsan shareecada oo laga furo waddankaasi daahfurka howlaha bangiga salaam bank waxay daba socotay sharci sanadkii hore fasaxaya adeegyada bangiyada islaamka ee uganda muslimiinta oo boqolkiiba afar iyo toban ka ah shacabka waddanka uganda ayaa in muddo ah ka cabanaya in bangiyada uganda aysan lahayn adeegyo waafaqsan shareecada waxaana hoggaanka iyo mas-uuliyiinta muslimiinta uganda ay u olooloynayeen in la sameeyo bangiyo islaam ah islamarkaana la dhiirogeliyo hay-adaha bangiyada islaamiga ah haddaba khadka telefoonka ee magaalada kambala waxaan kula xiriiray mustafa maaxa oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee salaam bank mustafa kusoo dhawow v o a marka hore waxaad warbixin naga siisaa sida ay fikraddan ku timid iyo heerarkii ay soo martay arbacadii ka hor bismillahi raxmaan raxiim alfar caadi aad baad umahadsan tahay horta aad baad umahadsantihiin fursadan aad nasiiseen qaaliga horta salaam bank waa banki muddo badan soo shaqaynayay ku dhawaad lix iyo toban sannadood ka hor sanadkii laba kun iyo sideedii baa laga daahfuray dalka jabuuti tan iyo waktigaasiba bankigu hawsha uu soo waday ee islamic bankinka ah kuma u koobnayn oo keliya maalgelinta iyo isku ballaarinta gudaha jabuuti oo uu runtii imiga kuleeyahay xarumaha ugu badan dalkaasi haddana waxaa dhinaca kale uu garab waday inuu isku ballaariyo ama uu dibadaha uga baxo dalka hase yeeshee waxaa jirtay wakti dhexdaas ah sababta keentay ama baahida keentay in maanta aynu ka daafurno dalkan uganda sababta ugu weyna keensato waxay ahaayeen bulshada dalkan ku nool oo ah bulsho aada u xoog badan islamar ahaantaasna ganacsiga qayb xoog lah ku leh ayaa waxa ay baahi badan u qabeen inay helaan bangiya islaami ah taasi oo keentay inay annaga banki ahaan ama salaam bank ay codsi usoo dirtaan ama ay ka dalbadeen in la keeno dalkan uganda adeega islaamiga ah ee uu bankigu qabto baahidaasi ay dadku qabeen iyo dalabkaasi baan horta marka hore ku nimidnay taa waxaa garab socotay sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii dalkan uganda waxaa la mariyey ama la baasgareeyey markii ugu horreysay sharciga ogolaanaya in hay-adaha islaamiga ah ama hay-adaha maaliyadeed islaamiga ah inay ka shaqayn karaan dalkan uganda taasi ayaa annaga fursad noo siisay oo noo suurtagelisay inaanu ka jawaabi karno darabkii bulshada muslimiinta ah ee reer uganda ee dalkan ku nool taasi oo hawl iyo dadaal badan kabacdi ilaahay uu nagu garab galay in aanu noqonno bankigii ugu horreeyay ee islaamiga ah ee laga furay dalkan uganda taasi oo uu shalay oo bishu ahayd toddobiiyo labaatanki bishii march laba kun iyo afar iyo labaatan uu madaxweynaha dalkan uganda yoweri museveni uu xadhigga ka jaray taa waxaa kusii weliba kasii xoog badan xafladda iyo munaasabadda xadhigka jarka ee salaam bank dalka uganda waxaa kasoko madaxweyne yoweri museveni kasoo qaybgalkiisa iyo gurihiisa wasiirada iyo dowladdiisa waxaa kaloo kasoo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti mudane maxamed cali yuusuf iyo saraakiil kale oo ka socota salaam group waxaas oo dhan waxaa kasii qiimo badnaa oo xafladda aad iyo aada qurxiyey ku dhawaad konton kun oo qof oo bulshada muslimiinta ee reer uganda ayaa kasoo qayb galay munaasabadii xadhikajarka salaam bank sida ay sheegeen mas-uuliyiinta qaabisnaa tirakoobka iyo iyo tirakoobka iyo iyo agaasinka state houseka ama aqalka madaxtooyada ee dalka uganda lagana arki karo sawirada lagu qaaday diyaarada diyaaradaha daroniska ah marka ilaahi mahadii shalay ayaanu cagaha si rasmiya u dhiganay maantana salaam bank waa banki ka shaqaynaya dalka uganda oo ka jawaabi kara baahi kastoo ay bulshadaasi leedahay waa gartay muslimiinta waddanka uganda baahiyaha ay qabaan aada ayay u fara badan yihiin marka laga soo tago maalgelinta bangiga salaam waxyaabaha aada maalgelinaysaan sidaan ognaha bangiyadu waxyaabo badan ay maalgeliyaan ma ka mid yihiin guryaha iyo baabuurta iyo dhulalka iyo deymaha noocyadooda kale
walaal waxa weeye walaal waxa weeye horta salaam bank waa banki islaami ah oo soo shaqaynaya muddo ku dhaweyd muddo ka badan lix iyo toban sannadood waxa uu ku shaqeeyaa tan iyo maalintii dhidibada loo taagay salaam bank waa nidaamka islaamiga ah ee shareecada islaamka ay u dejisay islamic bankinka qaab kasta iyo maalgelin kasta oo waafaqsan shareecada islaamka ama guryo ha noqoto ama maalgelin ha noqoto ama mataqaana dhismayl ha noqoto ama ganacsi ha noqoto nooc kasta oo ganacsi ah oo ay dadka u baahan yihiin oo ay u baahi qabaan mushkiladu waad og tahay qof ganacsigu mar walba wuxuu u baahan yahay maalgelin maalgelintana waxay u baahan tahay iimaan iyo iyo iyo shareecad bay u baahan tahay qofku markuu muslim yahay qofku marka uu ganacsanayo in ganacsigiisa iyo iimaankiisa inay iswaafaqaan oo qofku isagoo niyadsan uu ganacsado ayuu u baahan yahay waad ogtahay inta badan bangiyada conventionalka ee caalamka ku baahsan intooda badani waxay isticmaalaan nidaamka ribowiga ah oo run ahaantii muslimiintu ay aada u diidaan waa baahi waa sababta keentay inay dalabka iyo codsiga dadweynaha ee muslimiinta reer uganda inay annagana soo gaadho oo noo soo dirsadaan annaguna aanu kasoo jawaabno marka annagu waxaanu bixinaa maalgelin nooca ay doonto ha ahaato waxaanu ku bixinaa qaab waafaqsan shareecada islaamka ayaanu ku bixinaa marka salaam african bank waa bangi islaamiga ah boqol kiiba boqol oo leh guddi shareeco oo mashruuc kasta oo loola yimaadana ka jawaabta oo intay analyse garayso dibadda jawaabta sharcigaa ka bixisa jawaabtaas ayuuna maamulka bangiga ku go-aan qaataa oo ku dhaqaaqaa marka ma laha xad ma laha muhiimaddu waxa weeye waxayna u xalaalo noqdaan shareecadda islaamka ay waafaqsan yihiin qaabka maalgelintuna uu waafaqsanaado qaabka islamic bankinka marka annagu qaab kasta oo ganacsi oo hawshaasi waafaqaya diyaar baanu u nahay waana sababta waddankan aanu u nimid waa gartay soomaaliya dhowaan waxay ku biirtay ururka ganacsiga east africa waana ugandana waxay ka mid tahay east africa qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad kasii gudubtaan uganda oo wadamada kale oo ururka ku jira aada gaartaan
horta walaal faaraxow salaam group waa waa waa waa shirkad ganacsi oo waa group keliya kuma koobna bankinka oo keliya sectaro badan buu ka shaqeeyaa waxaa ka mid a mininka siduu maalinta dhowba wasiirku uu sheegayay markuu khudbadeynayay wuxuu ka shaqeeya real estateka ama dhismayaasha iyo iyo mataqaanaa guriyeynta waxa uu ka shaqeeyaa logisticada iyo waxyaabaa lamaba assurance buu ka shaqeeya uu leeyahay waxyaabo badan ee sakaro badan ayuu ayuu xataa telecommunicationka ku jira suu wasiirkuma sheegay marka walaal waxa weeyaan kuma koobnin ugando oo keliya oo runta oo soomaalida dhammaan waxay ku biiraysaa ururka wadamada afrikada bari annaga fursad weyn bay noo tahay in aanu ka faa'idaysano suuqa marketka intaas le gaar ahaan dalka ugando oo keliya ku dhawaad konton milyan oo qofba hadda ku nool dhowr iyo labaatanka sane soo socda ilaa boqol milyan baa la rajaynaya inay gaaraan annaga waxaanu doonaynaa suuqa inaanu ka faa'idaysano wadamada kale ee afrikada bari inaanu ku baahno keliya maaha ee afrika oo dhanba inaanu ku baahno oo aanu la shaqayno oo aanu la tartano oo aanu suuqa la qaybsano shirkadaha waaweyn ee caalamka sababtoo ah salaam group maanta shirkad yar maaha waa shirkad aada iyo aada u baaxad weyn waa shirkad muddo badan soo shaqaynaysa oo aragnimo badan oo dhinac kastoo ganacsiga ah marka waxay fursadana siin fursadaha kasta fursad kasta oo aanu helo iyo dalal kasta oo si reer uganda meel looga yimaadaba waxaanu diyaar unahay waxaanu diyaar unahay inaanu ka jawaabno waxaa kaloonu diyaar u nahay in aanu marketka iyo iyo suuqa weyn ee afrika ku yaalla dhinacuu doonaha noqdee inaanu qaybteeda qaadano oo aanaan ku koobnaanin region ama ama gobol gooni aanaan ku koobnaanin sababtoo ganacsigu ma laha xad ma leh xuduudda ma laha meel kastoo ganacsiga uu ku kori karo oo ku kobci karo ku faa'iidi karo ayaa run ahaantii u tagaa anaguna waxaanu diyaar unahay salaam group haddaanu nahay meel kastoo ganacsigaygaas uu ku soconayo iyo meel kastoo bulsho u baahan oo sarabkayga tabaysa ay jirtay adeegayga tabaysa inaanu jawaab waafiya ka seenno insha allahu tacala waa gartay ugu dambeyntii marka bangi uu sameynayo maalgashi waxaa la ogyahay inuu ka fekero khasaaraha iyo faa'iidada intaba sideed ku qiimayseen ammaanada iyo dhaqdhaqaaqyada suuqyada uganda
walaal horta waxa weeyaan waddankani sharci buu leeyahay marka maalgelin la sameynayna shuruudaha ku xidhan oo maalgelin qaawan oo mataqaana bilaa qorshihi marba ma jirto bangigu siyaasad buu leeyahay siyaasad amni buu leeyahay siyaasad lagu dhowrayo oo lagu lagu ilaalinayo mataqaana lagu garanti u noqon karta uu leeyahay mataqaana maalgelinta la sameynayo annagu waddankan sidaan carabka ma dhaweyd ku dhuftayba dadka ku noole ay konton milyan oo qof ay ku dhow dhow yihiin oo market aad iyo aad u weyn waxaa ku nool bulsho aada u badan oo muslimiin ah oo weliba la yidhaahdo inay iyagu ganacsiga intiisa badan iyagu ay maamulaan oo ay gacanta ku hayaan dalkan ayaa jira taasi waxaa muuqata inuu market xoog leh waddankan ka jiro madaxweynaha uganda maalintii dhaweyd markuu hadlayeyna hadaladiisa wax kamid a kusoo dhawaada uganda kusoo dhawaada konton kun konton milyan oo qof marketkooda kusoo dhawaada waxaan rajaynaynaa buuri weliba kaalmada iyo maalgelinada ay siiso dowladda uganda dadka muslimiinta ee dalka ku nool in maadaama dadkaasi in badan ka cawdeen bangiyada conventionalka ah inay ugu soo wareejin doonaan salaam bank oo ay la shaqayn doonaan marka walaal waxa weeyaan qaabka loo hubinayo iyo qaabka loo raacayo nidaam la raacayo dhamba waa nidaamyo aqoon iyo waa aragnimo shan iyo toban sannadood lix iyo toban sannadood aan u leenahay marka taas warwar kama qabno dalkana dee sharci baa ka jira waxaa jira qaab loo wada macaamilo loo wada macaamilo baa jira iyo qaab maalgelinta loo ilaaliyo loo secure gareeyo waxaasoo dhan wax miiska saaran oo muddo badan laga soo shaqeeyo weeye laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala maarkatka intaa leeg ee waddanka ka jira waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii annagoo tii ilahayna tala saaranayna inaanu qayb weyn ka qaadano annagu aanu ka faa'iidno bulshadan reer ugandhana ayna ku hungoobin insha allahu tacaala rajada ay naga lahaayeen oo iyaguna ay naga faa'idaystaan saasaan rajaynana insha allah kaasi waxa uu ahaa mustafa maax oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee salaam group oo igu warramayay khadka telefoonka magaalada kambaala dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonkana intaa ayuu maanta inakaga egyahay taniyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo